haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaadla ahaa ee xiliyadan oo kale aad maqli jirteen ee cawayska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dal muwaadiniintiisa ka mamnuuca in ka badan toban maalmood inay qoslaan amaba ay la yimaadaan wax in uun farxad muujinaya sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonnaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin horta waxaani waa rekord bay gelayaan fannaan haddaad tahay fannaan haddaad tahay wax walba waxa ka horeyta sumcadaada ka horeysa sumcadaaduna waxa weyaan adiga personalitigaaga iyo dhaqankaaga in in maxaa in lagugu mataalo maxaad doonaysaa de waxaan qurunkaad ku hadlaysa lagugu mataala doonaysaa dhow ila waxaani waxaani ubadaad leedahay carruur baad dhalaysaa dadbaad dhalaysaa in dee hadda tomorrow ay arkaan waa record ku meel ku yaala waa fanaanka cabdi jibbaar xaaji cali alkhaliij oo caawan inala caweyn doona iyadoo uu marka laga yimaado heesihiisa uu caaway nooga warrami doono sida uu arko nuxurka iyo macnaha ereyada heesaha hadda la soo saaro barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowno dhegaystayaala sida warbaahintu ay qoraysay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalka kuuriyada waqooyi ayaa dadweynihiisa ka xadnimay amaba ka joojiyey muddo koob iyo toban maalmood ah inay qoslaan amaba ay khamri cabbaan si loo xuso oo toban guuradii ka soo wareegtay dhimashada hogaamiyihii hore ee dalkaasi kim jongkii labaad mas-uuliyiinta dowladda ayaa amarkan ku siiyey dadweynaha si aanay u muujin amaba aanay u soo bandhigin wax calaamad ah oo farxad ah inta xuskaasi lagu guda jiro hogaamiyahan hore kuuriyadan waqooyi oo dalkaasi soo xukumaya tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayaa dhintay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii iyadoo jegadiisana uu la wareegay islamarkaana uu beddelay wiilkiisa saddexaad oo sidoo kale ah kan ugu yar oo hadda dalkaasi majaraha u haya hadda oo la joogo toban guuradii ka soo wareegtay xuskaasi ayaa dowladdu ay shacabka ku dirqiday amaba ay ku qasabtay in ay sameeyaan koob iyo toban maalmood oo baroordiiq ah iyadoo aan loo ogolayn wax qosala amaba raaxaa sida ay warbaahinta radio free asia u sheegeen dad ku nool magaalada ku taalla xadka waqooyi bari ee lagu magacaabo sinjuug iyadoo haddaba dhegaystayaal arrinka kale cajiibka uu yahay in dadka dalkaasi laga mamnuucay in toddobiyo tobankii bishan disembar oo maalintii shalay ku beegnayd inay wax adeega ka soo samaystaan booshiriyada amaba goobaha khudaarta laga iibsado maadaama ay ku beegnayd maalintii sanad guuradaasi la xuseeyey waxaanay dadka warbaahinta u warramaya intaasi ku dareen in hore dad badan oo lagu qabtay iyagoo khamri cabbaya amaba markaasi cabsan inta la xidhay loola dhaqmay sidii dembiilayaal islamarkaana aan dib loo arag hogaamiyahan la xusayo ee daraaddii dadka xayiraadda loogu soo rogay hogaamiyahan la xusayo ee daraaddii dadka xayiraadda loogu soo rogay ayaa wadnuhu istaagay toddobiyo tobankii bishii disembar ee sannadkii laba kun iyo koob iyo toban isagoo markaasi da'diisu ahayd sagaal iyo lixdan jir iyadoo xilligaasi uu dhintayna uu dalkaasi soo xukumayay muddo toddobiyo toban sanno ah waxaana sannad kasta sida caadiga ah xuskiisa uu ahaa muddo toban maalmood ah hase yeeshee sannadkan ayaa laga dhigay koob iyo toban maalmood mar haddii ay toban guuradii ka soo wareegtay ay ku beegan tahay waxaana dhegaystayaal xusud mudan in si loo weyneeyo maalintan ay gobollo doora oo kuuriyada waqooyi ku yaalla ay samayn doonaan carwooyin amaba bandhigyo ay ku soo bandhigayaan sawirada hogaamiyahaasi la xusayo halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa caweyska washington dhegaystayaal bal markana aynu wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada khadra daahir xige
زود عاشقني هلي هلي اتكل الوطن مايو علميك هلا هودي عقلك كاشبا ليدي
kanna waa xubintii halabuurkaya ee saaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiye fanaanka cabdijabaar xaaji cali alkhaliiji iyadoo uu dhegaystayaal qaybtanna kaga warrami doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba aragtidiisa fanka dambe gaar ahaan heesaha hadda la qaado waxaynanu dhegaystayaal kasii anba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa si gaaraynu sharaxi miisiga casriga iyo nolosheeda iyo waxaynu su-aal kaleynu gaar baynu sharaxi ee haddayn dib kugu celiyo cabdijabaar dhinacii heesaha oo soo qabta heesta iyo kaalay iyo kaalay aniga iyo kaalay
aniga ii kaalay waxa weeyaan waa hees dhaqan waa hees soomaali dhaqana dhaqanka lagu cayaarjay markaan dhalinyarada ardayda ciyaar iskuulka ahayn ayaanu dowladaha boyscoutka iyo qoloyinka boyscoutka la yidhaahdo ama aroosyada yar la isugu yimaado ayaa hidiya dhaqanka sidi magaranaysaa dee sida jaandheerta oo kale iyo warsaqada oo kale iyo haddii wuxuu leeyahay zeylaciga oo kale iyo waa cayaara cayaar ka mid a ii kaalay ii kaalay aniga ii kaalay kan shallaabta igu soo qabo aniga ii kaalay waa haysiya dhaqanka weye iyada iyo waxaa ka mid ah heestan la yidhaha alambe alamgarin goodiro urigdhe balowdhe baarbaxayne ladan iyo laanta meelene waa heesaha dadku ku cayaar jiraan dhaqanka marka taana hataan sheekadeeda ku gal waxaa nagu kalifay beryihii hore ee aano aan qurbaha joognay aan halkaa maraykanka xaggaa joognay ayaa dhallinyaradii yarnayd ee aanu dhalay ciyaalkii aanu dhalay meesha ku koray dhibaatada haysata waxaa afkoodiisa loo baro iyo dhaqankoodi maraykan bay ku xidhan yihiin weligii soomaaliya muu arag waa nin maraykan ku dhashay ama gabadh maraykan ku dhalatay waxaana shuraysa garan dhashay aabahey hooyadeed intaa faamilgooda bay garanaysaa wax qabsanaysaa xidhadeed bes dhaqaneed iyada iska ilow hadaag marka waxay noqotay heesii maraykanka marka xafladii yimaadaan ama aroosada yimaadaan heesii soomaaliga dhibaya oo waxay doonayaan igu afkay garanayeen lanka garan maayaan kan wadda wakinaya dabadeed marka alla markii wixii la bilaabay arooskii iyo xafladii la bilaabay odaya soo saara soo saara maraykankoodii bay doonayaan ku dhasheen haye waxay noqotay war haddaba waxan sidee loo baraa kuwan kuwan sidee dhaqankii loo baraa loo geliyaa oo loo baraa waxan waxay noqotay inaan markaa heesii dhaqankeena ahaa iyaga muusigadoodii ugu xidhno oo ugu rakibno oo dabata teoodaas aanu barno runtiina waanu ku guulaysano way barteen barigii dambe iyagaaba kaaga horeynayo korena noo saara markaan sameeyo markaan noo sameeyo iyagiibaa maaragtay afkii ku bartay marka horeba waxay tahay in af soomaaliga lagu baro afkiina waa ku bartay onadee qof marka heesti muusigeedii wixii ka helo afkiina uu la dhaqdhaqaajiyo ereyadii buu qaybaya ereyadiina dabadana af soomaaligu daray qofkii so slowly baa loo baray
marka muhiimadda waxay adoon in dhallinyaradaasi iyo dhaqankii iyo afkii la isku xidho oo iyagoo miisigii loo dhex raacinayo aad aad aad iyo miisigii loo dhex marayo miisigii noocay doonaya loo dhex marayo loo dhex marinayo messajka lagu gaarsiiyo messajkiina waa lagu gaarsiiyey alxamdulilahiina dee way ku guulaysan in afkii ku bartaano heesahoodii iyo waddankoodii dee kusoo noqdaan afkoodii ku bartaan kurbado jacayl awalaka kahay waaye kurbado jacayl awalaka kahay waaye kalihay gudaynada haweenkaala soo baxaaye kalihay gudaynada haweenkaala soo baxaaye ikaalay kaalay aniga ikaalay ikaalay kaalay aniga ikaalay ka sharabaygu suu qabo aniga ikaalay ka sharabaygu suu qabo aniga ikaalay
waayo waayo waa hagaag hadda goordhaweyd waxaynu soo hadal qaadnay ereyada iyo weliba maxaanku idhaa midhaha masarxa lala soo istaagaya iyo handhaanka dhaqanka iyo weliba macnaha ay dadka u gudbinayaan heesii hore inta badan waxaa la tilmaamaa inay badankoodu ay ay ku qotomeen qisooyin ama waaye markaasi taagnaa badi heesa hadda jira dadka qaar waxay tilmaamaan in dhinacyo kale awoodda la saaro sida in miusiga awoodda la saaro amaba in awoodda la saaro sida ay bulshadu baraha bulshada ay ugaga heli doonaan ama ay ugu dhegaysan doonaan sida youtube-ka oo kale iyo wixii lamida si bedelkaasi markaynu eegno adiga maxay kula tahay ma wax waaye jiilkan la jaan qaadayo jiilkana u baahanba oo jiilkan si ay ula jaan qaadaanba ay tahay san in loo sameeyo mise laaxin ama dibudhac baa ku jiro in wax laga bedela u baahan tahay ama la toosiyo maya waxa waxa ku jira joodhac baa ku jira because waxa weeyaan horta waxani waa record bay gelayaan yani fannaan haddaad tahay fannaan haddaad tahay wax walba waxa ka horeysa sumcadaada ka horeysa sumcadaaduna waxa weeyaan adiga personalitygaaga iyo dhaqankaaga in in maxaa lagu in lagu mataala maxaad doonaysaa de waxaan qurunkaad ku hadlaysa lagu mataala doonaysaa dhow ila waxani waxani ubadaad leedahay carruur baad dhalaysaa dadki baad dhalaysaa in dee hadda tomorrow ay arkaan waa record ku meel ku yaala waxa weeyaan inaad clean ka noqoto oo wax wanaagsan oo dadkana dee wax aad soomaaligii baray markii hore bergeer waxaa la samayn jiray waxa weeyaan midhaha ugu culus baa lagu baraya oo af soomaali ahaana dag waxa weeyaan abwaanka buu ku imanaya midho aanad weligaa soomaaliga adigu adigu abwaan ma tiid waxaa lagu baraya midhihii runta ahaa ee af soomaaligii runta ahaa baa lagu baraya markaasaa leeday waa ereygan muxuu garanaya ereygii baa lagu sheegaya uguran waa caynka kan waa caynka kan waa caynka wax walba lagu sheeg wixii baad baranaysaa iminka af soomaaligii baa lumay bad dee yani heeska hadda waktigan xaadirkaa dee afkii unbaa af soomaali unbaa lagu sheegaya lakin soomaali maaha de waa isku dhex jira waa isdhexyaac waa af soomaali quruqashaabir ku dhex jiro oo marka nimanbaankaa iyo nimankan hargeyso jooga aadu badan waxaa intaan aqanin intaan aqaanin way dhaaftay marka marka inta taqaano way dhaaftay tusi bay baantay waayo ma intaan aqin intaan aqinay annaga way dhaaftay way dhaaftay waa star war baa la galay star war baa la galay waa dhaaftay waxay dagaalkii xidigaha hadda haddaan dib ugu noqdo dhinacii kaalmaha heesaha kolley heeseenna waxay u badanayaan runtee heesii de waayo waayo iyo maxaan ku idhahdaa heesii hore oo aan soo qabto heesta kale ka mid a heesahaaga ead qaado alla nimco qalbi nabar ruux nimcaayo ma wada qaado ma wada qaado ma wada qaado nimcaayo midkii qura ahaa adaa qabsadee nimcaayo ka kalena dushaan ku qaada dushaan ku qaado iyaga laftigooda waxyaaba ha waxyaabaan kuu sheegayo waa dhaqan anuu aada horta miyow anuu subxaan allah dhaqankan aada u jeclahay sa badanaba waxaan had iyo jeer waxaan taargadirin jiray anuu dhaqan in dhaqankii magaranaysaa wixii aan aqrinay yaraanteedii aan meelaha iskuuladii ku cayaari jirnay ama xafladaha yarar ku iman jirnay ama aroosyada ku iman jirnay dadku iga horreeya qaadi jiray ayaan anu badanaa focus garan jiray inaan u gudbiyo dhalinyarada yar inay bartaan de wixii suuqaan anu ku cayaaray sida imka biito biito biito biito biitadii oo kale iyo waxyaabaha caynkaas ah inay bartaan wixii aabbayaashoodii ay isticmaali jireen ariga ama maqasha ama waxaas lagu raaci jiray inay bartaan ciyaalka ayaa horta annaga ahayd oo annaga kale message maanu dirayna aanu dirayna yaranka marka waxay soo eesaani badankooga waxay dhasheen intaanaad qurbaha aad aad joogtay markaad aragteen nolosha iyo waayaha ay ku ku sugan yihiin carruurta soo koraysa qurbaha ku koraysa absolutely ha anu runtii kuwaasaan focus garaynay marka aan hataa waxaan aan samaynayna alaabta samaynayna waxa weeyaan ciyaalka yarabay inay afkii iyo dhaqankii waalidkood lahaa iyo wadankooda lahaa inay bartaan oo at least ay xasuustaan waana waana xasuustaa hadda markaad dhinac ka eegto xataa waxaa garanaya ciyaal yararoo aan weligoodba soomaali dhegeysan jirin ayaad cid ku farxaysaad arkaysaa isagoo dhegeysanaya fannaan soomaaliyeed heestiisa dhegeysanaya waayo afkii buu ka baranaya isagoo is qofku iskuulkiisi iyo tacliintiisi iyo diintiisi wixii sii wato afkii buu ku baranaya oo annaga waxaan naga ahayd sidii buuggii buuggii qarankii laanno laanno waxa weeyaan maraykan maraykan iyo iyo ingiriis way kala duwan yihin haddaan kuu sheegay dhalinyarada ingiriiska joogta ama carruurta ingiriis joogta badanaaba intooda badani af soomaaliga waa shumeed kuwa maraykan jooga iyadoo sidaa tan faamiliyadooda la joogaan maaha inaan faamiligii reerka kula hadlay laakiin dadkii baa kale fog fog halkan waxaa halkan waa ciidadii habaryartii iyo habaryin wixii oo dhan baa isla degan bakhaayadii butiga somal halkaa maaha halkaa way kala duwan yihin oo dadkii tutaaltaal boo kala degan yihin marka inan kii yaraa iyo inan tii yaraa waxa weeyaan wax kula hadlay soomaali gurigooda markay ka baxdo wixii ka dambeeya waa ingiriis waa af qalaada lagula hadlaya marka dee af qalaada qontumiya ba horaan loo yidhi marka waxa weeyaan in qofkii aad adna ka daba tagto oo wixii aad barto ilaa wuxuu baranaya heese kale quruqa shaabiir kale heesii kale qurunka ahaayee imigan kule xataa soomaalida waa ka daba qaadato koobigaraolka barta barata ciyaalkeeniya qaarkood baad arkaysaa waxaa shubaya
qaybo kale oo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeennii caawa intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaanahaanla